barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo bogga aan internetka ku leenahay ee v o a somaly com
waa maalin axada sagaaliyo tobanka bisha janaayo sanadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barka duhurnimo washingtonna saacaddu waa shantii iyo barkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo axad walba aad dhegaysan jirteen waxaanan maanta marti ku ah gabdho dhallinyaro ah oo magaalada boorama ka hirgeliyey xafiis ay ka shaqeeyaan keliya gabdhaha injineerada ah
wakhtigii hore hablaha soomaaliyeed waxay samaysan jireen guryahooga sida dhigta aloolka ifritinin kasta oo lagu samaynaya guri dhaqameedkii soomaaliyeed waxaa samaysan jiray gabdhaheenna annagoo tii ka tixraacayna oo barannay fakatigan si finjineerinka ah oo khibrad ula dhismihii oo shirkado badan la soo shaqeynay kaalmihii heesaha ayaan ka marnayn barnaamijka
waa tahay heestaasi iyo weliba ciyaarihii qeybaha dambe ee barnaamijka ayaad ku maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka ilawareedyo caafimaad iyo kuwo militari ayaa axadda maanta ah xaqiijiyey in ugu yaraan toddobaatan askari oo ka tirsan ciidamada dalka yemen ay ku dhinteen duqeyn xagga cirka ah oo ay jabhadda xuutiyiinta sabtidii ku weerareen masaajid ku yaala gobolka ma'rib weerarkan ayaa yimid kadib bilooyin xasilooni ah oo ay shacabka kaga nasteen dagaalka u dhexeeya maleeshiyada xuutiyiinta ee ay iiraan taageerto iyo ciidamada dowladda kumeelgaarka ah ee ay caawimaada ka hela isbahaysiga uu hogaamiyey sacuudiga ilawareedyo militari ayaa wakaalada wararka a f b u sheegay in xuutiyiinta ay diyaaradaha aanan duuliyaha lahayn ku weerareen masaajid ku yaala xero militari oo ku taala magaalada ma'rib oo boqol iyo toddobaatan kilomitir dhinaca bari kaga beegan magaalada sanca ee caasimada yemen duqeynta ayaa dhacday intii lagu guda jiray salaadii maqrib ee xalay dhakhaatiirta isbitaalka maarib ayaa sheegay in duqeynta ay ku dhinteen ugu yaraan toddobaatan askari halkii ay ku dhaawacmeen in ka badan konton kale weerarkan ayaa yimid hal maalin kadib markii ay isbahaysiga taageerada ka helaa isbahaysiga uu hogaamiyey sacuudiga ee taageera dowladda ay weerar lixaad leh ku qaadeen gobolka naha oo gobolka nahaam oo waqooyiga kaga beegan magaalada sanca halkaas oo ay ku xoogan yihiin xuutiyiinta dagaalka naham oo weli socda ayay wararku sheegayaan in lagu dilay tiro badan oo ka mid ah xoogaga xuutiyiinta hogaamiyaasha caalamka ayaa maanta ku kulansan magaalada berliin ee dalka jarmalka si ay u riixaan dadaallo cusub oo heshiis nabadeed looga dhalinayo dalka libiya si dalkaasi looga badbaadiyo inuu noqdo sida siiriya hogaamiyaha jarmalka angela markel ayaa waxaa shirkan ku wehlinaya madaxweynayaasha dalalka rushia turki faransiiska iyo dhowr dal oo kale ujeedka ugu weyn ee shirka nabadeed ayaa ah in dalalka shisheeye ee kala taageera dhinacyada isku haya libiya ay joojiyaan faragelinta ay dalkaasi ku hayaan sida hubka iyo dhaqaalaha ay siinayaan kooxaha ishaya iyo ciidamada ay halkaasi u dirayaan khaliifa xaftar oo hogaamiya ciidamada dowladda ka soo horjeeda iyo madaxa xukuumadda fayez saraaj ayaa labaduba ka qaybgelaya shirkan taasi oo ah is-araggoodii koowaad ilaa sanadkii labada kun iyo sideed iyo tobankii ka hor inta uusan ka dhoofin magaalada istanbul ayuu madaxweynaha turki rajeb tayib erdogan waxa uu sheegay in shirkani uu noqon karo tallaabo muhiima oo lagu xoojinayo xabajoojinta dalkaasi iyo weliba in xal siyaasadeed laga dhex dhaliyo dhinacyada isku haya libiya laakiin xoogaga taabacsan jenaraal xaftar ayaa xanibay goobaha laga dhoofiyo shidaalka ee dekadaha ugu muhiimsan libiya taasi oo carqaladaynaysa dakhliga ka soo xarooda dhoofinta saliidda waxaana tallaabadan ay u qaadeen si ay u muujiyaan diidmadooda ciidamo uu turkigu u diray libiya si ay u taageeraan xukuumadda saraaj ee fadhigeedu yahay tripoli
warkii caalamka ayaad dhegaysateen waxaadna dhegaystayaal nagala socotaan voice of america washington duhur wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay haatan kusoo dhawaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaana boroma noogu soo diyaariyey haashim sheekh cumar good
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan ku soo dhowaada barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka oo toddobaad walba maalinta axadda aad kala socotaan hadahan oo kale laanta afka soomaaliga ee v o a idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta haddaba toddobaadkan waxaan barnaamijkeenna hibada iyo hal abuurka ku soo qaadanaynaa gabdhaha la abuuray shirkad dhismo gabdhahani oo ka mid ahaa ardaydii ka qalinjebisay sannadkii labadii kun iyo siddeed iyo tobankii iyo sagaaliyo tobankii kuliyadda sivil injineerinka ee jaamacadda camuud waxaanay muddadii ay waxbarashada ku jireen la soo shaqeeyeen oo tababarra ku soo qaateen shirkadaha dhismaha waxaanay markii ugu horraysay fureen shirkad dhismo oo ay haweenku gaar u leeyihiin oo ay ka fureen magaalada boorama waxaa barnaamijka inoogu marti oo inagala qayb qaadanaya injineer raxme axmed ciise iyo injineer nejma fariid oo ah madaxda shirkaddan ama ururkan u gaarka ah haweenka bartay farsamada dhismayaasha ugu horreyna injineer nejma fariid ayaan weydiiyey waxaa shirkaddan dhismaha ee gabdhaha farsamada dhismaha bartay kaga duwanaanayaan kuwii hore uga jiray waddanka
waxaan kaga duwanaanaynaa waxaa jira difference badan oo noo dhexeyn doona insha allah kambaniyada raggu leeyihiin iyo kaayaga waxaan kusoo kordhin doonaa waxaanu haysanaa boog design oo ayna haysanin muxuu ahaaye kambaniyada kale waxaan kaloo kusoo kordhin doonaa bilic ama qurux waxaan kaloo kusoo kordhin doonaa qiimo ku raaligeliya iyo talooyin iyo tayo aanad ka xiisa dhicin ammaano iyo ixtiraam oo inta badan dumarku way ka aaminaad badan yihiin raggii waxaan kaloo kusoo kordhinaynaa shaqo wakhtigeeda kuugu dhammaata oo raggii intii seegseegayeen dee gabadh ahaan seegseegi maysa shaqadii wakhtigeeday kuugu qabanaysaa ballantay kuu qaaday kuugu dhammaynaysaa marka insha allah intaasaan kusoo kordhin doonaa in kala badan
raxma farsamadan dhismuhu shirkadaha inta badan wax dhisaa bulshadu uma ay beran gabdho sidaas leedahay waa laydiin arki doonaa ama laydiin aaminiba doonaa markay noqoto dhinaca dhismaha
horta bulshadayda aad baan ugu kalsoonnahay waxaan ka rajaynaynaa inay si fiican noo aaminaan waayo haweenkeennii hore haddii aan ku noqonno dhaqankeennii wakhtigii hore hablaha soomaaliyeed waxay samaysan jireen guryahooga sida dhigta aloolka ifritini kasta oo lagu samaynayo guri dhaqameedkii soomaaliyeed waxaa samaysan jiray gabdhaheenna anagoo tii ka tixraacayna oo barannay facultigan sivil engineerinka ah oo khibrad uleh dhismihii oo shirkado badan lasoo shaqeynay sida shaafici tayasan briishka weyn ee boorama iyo camudiska xidha kasoo shaqeynay waxaan rajaynaynaa bulshaweynta gobolka owdal iyo inta ka baxsanba bulshaweynta soomaaliyeedba inayna aamini doonto oon kaga wanaagsannahay xagga aaminaanta ragga najma waxay sheegtay saaxiibada raxma in meelo badan aad soo dhisteen oo ay ka mid yihiin briishka isku xidhaya magaalada iyo jaamacadda camuud iyo shirkado kale oo dhisme oo iyaguna ka jira magaalada boorama waayo aragnimadaas maxay idin siinaysaa idinka
horta taas waayo aragnimadaas waxayna siinaysaa inaanu dadaal iyo muxuu ahaayey samayno dadaal iyo horumarinaan samaynayna siinaysaa waa aragnimadaa badan aan leenahay muddo saddex sanaa waxaan kusoo dhex jirnay dhiska wakhtigaanu bilownay jaamacadda civil engineerinka ayaanu bilownay inaanu shaqeyno sameyno experience badan inaanu qaadano marka taasi waxayna siinaysaa oon weliba imikana haysanaa waayo aragnimo badan oon muxuuahay u leenahay dhankii dhismaha hadday saad noqoto iyo hadday dhisaan noqotaba waxaan u leenahay waayo aragnimo badan
raxmi yaa idinka caawiyey in aad shirkaddan furataan yaa idinka caawiyey ee gacan idinka siiyey maadaama aad tihiin gabdho dhallinyara oo cusub yaa idinka caawiyey asaaska shirkaddan
horta marka hore waxaan u mahad celinayaa injineer faarax oo ah injineerka bariishka gacanta ku haya iminka waqti xaadirkan injineerkaas ayaa naga caawiyey in badan nagala garab istaagay sidaan u samaysan lahayn kambani noo gaar ah oon ku shaqayno shirkadaha ku yaala magaalada boorama sida telesom dahabshiil iyakuna way naga caawiyeen bulshaweynta gobolka owdal oo dhan way nagu garab taagnaayeen inaan kambani gaar ah oy gabdho leeyihiin samaysano aana kala qaadqaadin dhammaantood oon mahad celinayaa ha haata macalintii wax na soo bartay ha haata shacab weynaha ku dhaqan magaalada ha haata ganacsatada magaalada ku dhaqan cid kasta oo nagu taageertay inaan kabani noocaasa aan samaysano
nejma shirkaddan dhismaheed samayseen yaad kaga dayateen amase horema u aragteen gabdho sidiinan oo kale ah oo samaystay shirkad dhisme oo iyaga laftoodu wax dhisa magaalooyinka somalilan oo kale may maan arkin gabdho injineera ah oo ama sayd taagan ama muxuu ahaaye ama shaqaynayo shaqadan adagay raggu qabanayaan oo kale ku dhex jira ma arag gabdho khaasoo kambani furtay oo muxuu ahaaye intay iskood isku xilqaameen yiri kambani gabdhaa baan samaynaynaa waxaan u malaynaya inaan nahay kuwa ugu horeeyey ee kambani ka furta deegaanada soomaalidu degto insha allah waxaan rajaynayaa intaa iyo in ka badan inaan qaban doono waxaan rajaynaya inay gabdhaha injineerinka ee baranaya kuliyadda injineerinka ama kuwa rajaynaya inay bartaan inay kusoo hirtaan inay horumar sameeyaan ay nagu daydaan oy tallaabada aan qaadnay maanta wanaagsan inay teeda oo- taasoo kale qaadaan haddaan u soo wareego dhinaca raxmo maadaama magaaladan boorama dhismayaasheeda la dhisaya ay hadda bateen magaaladuna ay sii korayso ma la odhan karaa waxaa shirkaddan aasaaskayga iyo abuuristeeda waa ballaarashada magaalada iyo dhismayaasha ee magaalada ku soo biiraya haa waa run way jirtaa laakiin taa waxaa naga sii muhiimsan waxaan barnay inaan ku shaqayno oon bulshada ugu adeegno haa waa run oo way jirtaa magaalada boorama dhismayaal fara badan baa ka socda maalin maalinta ka dambaysa dhismahaasi aad buu u korayaa laakiin qofka biniaadankii waxa wuxuu baranayaa inuu dalkiisa ku anfaco anagoo fakatigan sifil injineerka waqtigan qaadanaynay waxay ahayd go-aankeegu inaan horumar badan gaadhsiino geega soomaalida oon kala mid dhigno dhulka caalamku ay degaan waayo dadka caalamka ku nool waa dad nala mid a waa dad sidaan waxu barana u bartay waa dad bartay sifil injineer dalkoogii ugu shaqeeyey horumarna ka gaadhsiiyey ana kuwa tartamaan kula jirnay dadkaasi waxaan rabnay inaan somalilan amba soomaaliya amba geyga soomaaliyeed oo dhan inay la mid noqdaan wadamada horumar ee caalamka ugana faa'iideyno cilmigaan baranay iyo khibradaan leenahay
raxmaanoo su-aasha aan hore aan weydiiyey najma adigana ku weydiinaya hore ma u aragteen gabdho injineer ah oo shirkado dhismaha sameeyey may weli maanu arag gabdho injineera ah oo intay kambani furteen ku talagalay waxay barteen inay dalka uga faa'iideeyaan waan rajaynaya waan ku hamin weynahay gabdhaha soomaaliyeed in ay ku soo biiraan wax dhiska oy qaybtooda qaataan oy la tartamaan ragga lamida si ay hambi uga rumeeyaan weli ma arag laakiin waan rajaynayaa waana ku farxi doonaa markaan arka gabdho ila mida oo say taagan oo jecel dadkooga inay dhisaan horumarna gaadhsiiyaan Eh, dad badan oo ina dhegaysanayo maanta waxay is weydiinayaan gabdhahan farsamo yaqaanada ee shirkadda dhismaha samaystay waxyaabaha ay dhisayaan ee ay ka mid yihiin guryaha iyo wadooyinka iyo bariishada iyo dhaamamka ma qaban karaan bay is weydiinayaan maxaad ugu jawaabaysaa haa waan qaban karnaa Een, bulshaweynta gobolka oodal way arkeen gaar ahaan inta ku dhaqan magaalada boorama laba hablood oo ka shaqeeya najmiya ramxa la dhaho oo ka shaqeeya biriishka jaamacadda camuud sagaal saacadood ka badan ayaan saydka taagnaanaa markaan ka shaqeyna biriishka waan u maleeya intaasi waayo aragnimo iyo aragti inay ugu filan tahay intaayo in ka badanna waan samayn karnaa waan dhisi karnaa waan awoodnaa najma farsamada dhismuhu waa farsamo adag raxma waxay sheegtay in sagaal saacadood aad taagnaanayseen wakhtigaa uu socday dhismaha bariishka isku xidhaya magaalada boorame iyo jaamacadda camuud oo aad ka shaqaynayseen shaqada aad qabanayseen ma mid aad gacanta ka qabanayseenba shaqada een, dhisku horta waa shaqo adag oo een, way ku adag tahay inay gabadh intay istaagto cadceed ay sagaal saacyan ka badan taagnaato balse laakiin annagu een, taas bedelkeedii dhig eh, bedelkeedii baan noqonnay sagaal saacyan ka badan baan cadceeddaa taagnaan jirnay lababa waanu samayn jirnay oo muxuu ahaayey een, dumarka kuuliga waanu caawin jirnay Een, waxay gacanta ka qaban hadday biyo noqoto hadday dhagax noqoto everything waan la samayn jirnay oo een, waa hooyo hooyo markaa waan caawin jirnay Een, ta kalena waxay ahayd kormeer ama muxuu ahaayey een, inaanu sameyno een, u eegno een, dhiskan qaabka u socdo inaan la eegno dee dadkii ka shaqaynaya meesha kuuligii iyo ustaadkii inaan la eegno taasina mid bay ahayd Een, caawimaad badan oo gacantaana waan la samayn jirnay een, hooyooyinka soomaaliyeed ee ka shaqeeya kuuliga marka raxma een, sidaa nab- een, raxmay sidaa najbaba ay sheegtay magaalada boorama waxaa ka jira hooyooyin muruqmaala oo ka shaqeeya dhismaha saa idinkubaad aragtay najmanaagi hadda ka dhawaajisay haweenka noocaasa ee ku shaqaysta koolinimada maxay idinu qaban doontaan idinku maadaama aad tihiin gabdho wax soo bartay oo ka soo baxay jaamacaddii injineernimada waa run oo walaahi way jirtay Een, weliba hooyooyin geli jiray kooliga oo nagala shaqayn jiray meesha waan damaqsan jirnay waan dareemi jirnay waxay ahaayeen hooyooyinkoyoo kale hooyooyinkaasi waxaa ra- leeyihiin urur la dhahdo muruqmaal haddii ana qaldanay magacoogii markaan waraystay waxaan ku hamin weynahay aanba rajaynaynaa inaan damaqsanno dareenno xasuusanno caawino hooyooyinka oon u bandhigno bulshaweynta soomaaliyeed sidii looga saari lahaa dhibta ay ku jiraan waayo waad damaqsanaysaa waad dareemaysaa waa hooyadaayo kale wakhti dheer ayay biyo anba ciid ciid culus qaadaysaa oy danta ku kaliftay oy ku barbaaranayso ciyaalkeegay ku caawinayso si ay noloshooda muruga gaadhaan marka annaha qorshaha noo qorshaysan hooyooyinka waxaan rajaynaynaa oo ku hanweynahay inaan bulshaweynta soomaaliyeed u bandhigno si loo caawiyo markaad haweenkaas kooliga ah aad aragteen ee ka shaqaynaya magaalada boorama ee sida carabkaba aad raxma ku dhufatay aad ka damqateen waxyaabaha ay u baahan yihiin in laga caawiyo ee aad isleedihiin waad ka caawin kartaan ama bulshadaba waad u bandhigi kartaan maxaa ka mid a Een, horta bulshadu waxay leedahay ururo een, maalgeliya dayarta amba dadkeena kale waxaan bulshaweynta odhan lahaa hooyinka hoosta loo eego hala maalgeliyo ha loo sameeyo business ka fudud hawsha een, kuliga ay ku shaqaysan karaan intaasaa kula talin lahaa
najma shirkadiinan dhismaha ead ugu magac darteen fogaan arag xafiiskeygiina aad ka furteen magaalada boorame maxay ka bedelaysaa naqshadaha hore ee guryaha loo dhisanayay ee ka jiray magaalada boorame Een, maadaama oo la helay een, gabdho- kambani ay gabdho leeyihiin dhisaynadii hore ay raggu samayn jireen dhisayno ka duwan ayaanu samayn doonaa Een, qurux iyo een, tayo ka duwan ayaanu samayn doonaa hadday dhankii bilicda noqoto kolleyba gabadh uunbaa la dhahaa gabadh uunbaa taqaana quruxda ama bilicda Een, marka insha allah waxaan rajaynaynaa inaanu noqono kuwii een, lagu soo hiranayay inaanu noqono kuwii bilicda iyo quruxda intaba samaynayay oo een, mar walba la dhaho een, ama waxbaa la nashqadeynayaa ama waxbaa la sameynayaa qurux kolleyba gabadh unbaa lagu yaqaanaa markaa gab- waa kambanigii gabdhaha lagu soo hirtay aqoonta aad u leedihiin raxma dhinaca dhismaha dhaamamka iyo wadooyinka ee aad ku soo barateen kuliyaddii civil engineerinka ee jaamacadda camuud ma is leedahay waad ku dhisi kartaan dhaam amase wado shirkaddiinan dhismaheeda asaasteen haa een, waan isleenahay waan ku dhisi karnaa dhaam iyo waddo een, intii dee aan ku soo baranay aqoontayadii iyo khibrad dheeraada oon sii dhex galnay waxaad hami u leedahay inaad qabato waad dhex galaysaa waad baaraysaa waad raadinaysaa waxan waa hamigaaga habeen iyo dhalo midna kama seexanaysid waa wax maskaxaada ku jiro kaa dhex guuxaya marka intaan soo dhigana inkan badan baan khibrad u leenahay oon dhex galnay markaa haa waan dhisi karnaa dhaam biij waddo iyo guri
najma waxaa jira tartamo lagu qaato qandaraas ma is leedahay shirkaddiinan gabdhihiinan dhallinyartu ay asaaseen awood waxay u leeyihiin inay ka qayb qaataan tartanada lagu qabanayo een, somalilan oo aad kaga qayb geli kartaan dhismayaasha la soo bandhigo ama dowladdu ha soo bandhigto ama hay-adaha caalamiga Een, haa kambanigay wuu ka qaybgeli karaa een, qandaraasaadka ay bixinayso dowladdu ama muxuu ahaayey een, guddida qandaraasaadka qaranka Een, waan ka qayb qaadan karnaa waxaan rajaynaynaa mar walba inaanu noqono kuwa een, ku guuleysta oo hadafkayga koowaad baa ah inaan guddida qandaraasaadka haddaanu bidh ama muxuu ahaay tandar dhiganno inaanu heli doono Een, waayo waa gabdhihii ugu horreeyey furta kambani dee in jandar baalaasa noo eegana waanu rajaynaynaa sida ay sheegtay saaxiibadda najma raxme mas leedahay een, way wanaagsanaan lahayd in shirkaddiinan gabdhaha ee dhismo si gaara loo tixgeliyo oo laydinku dhiirigeliyo hawshan aad ku dhiirateen laydin tixgeliyo si gaara idinka Een, haa een, anoo la hadlaya bulshaweynta dowladda guddiga qandaraasyada waxaan leen- waxaan leenahay hadafyo badan waxaan leenahay ujeedo dheer waxaan leenahay himlo fog waxaan rajaynaynaa in ay bulshaweynta na garab istaagto nagu dhiirigeliso haa waan ku hamin weynahay inaan bidh amba qandaraas hadday dowladdu soo bandhigto ay kamaniga kow ka noqonayo ciddii qandaraaska qaadanaysay waan rajaynaya inaan jadal balasm noo eego waan rajaynaya inaan dhex la tixgeliyo aqoontaan soo baranay iyo saan ugu diiranahay dalkayaga inaan horumar gaarsiino
nejma waxa weeye hawshan waa hawl adag shirkadda socodsiinteedu waxay u baahan tahay dhaqaale idinkii waad ku cusub tihiin ma is leedahay haddii sanad aad weydaan cid idin gacan qabata ama aad weydaan cid aad wax u dhistaan shirkaddiinnan way baabi'i kartaa ma is leedahay
may ma aaminsana anigu taas waxaan aaminsanahay sanad iyo laba sano kolleyba waa inaad ku tala gashaa inuuna muxuu ahaayey aan lagu imanayn waa inaad positive iyo negative labadaba ka fekertaa marka insha allah waxaan rajaynaynaa muxuu ahaayey in horta caawimo aanu ka helo qarankayaga oo garab istaag lanoo sameeyo laakiin anaguna waxaan samaynaynaa dhabar adeeg dhabar adeeg haddeen qofka laga helin waxba kuu horumari maayaan haddeen sanad markay meeshu taagan tahay oon qandaraas iyo aan ama oonan waxba dhisin haddii aan isdhahno oon rajo dhigno oon dhahno shirkadaasi way baaba'aysaa aan baabiino horta gacanteeda ku xidhantaa haddeen gacanteeda ay ku xidhanta haddeen dhahno way baaba'aysaa way baaba'aysaa laakiin haddeen mar walba u taagannahay inayna baabi'in baabi'i mayso waxaan rajaynayaa markaa inay caawimona muxuu ahaayey aanu ka helo bulshaweyntii oo ina garab istaagaan wax walba waxaa ka qaadaysa inay ku garab istaagaan oo ku dhiirigeliyaan hadday ku dhahaan hore u soco wax ka wanaagsani ma jiro marka waxaan rajaynaya inay nagu dhahaan mar walba hore u soco ina maqashiyaan kelmaddaas intaas waxaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka oo idinkaga imanayay toddobaadkan magaalada boorame ee gobolka awdal ayna inoogu marti ahaayeen gabdhaha bartay aqoonta dhismaha ee ka qalinjabiyey kulliyadda sivil injineerinka ee jaamacadda camuud kuwaasi oo kale ahaa injineer raxma axmed ciise iyo injineer najma fariid oo iyagu hal abuuray shirkad dhismo oo gabdhaha u gaar ah markii ugu horraysana ku mideeyey farsamo yaqaanada haweenka ah ee bartay aqoonta dhismaha waxaa barnaamijka toddobaadkan idiin soo diyaariyey idinlana socodsiinayey anigoo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe dhegaystayaal waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgeliyo
aad buu u mahadsan yahay haashim oo barnaamijkaasi hibada iyo halabuurka nooga soo diray magaalada boorama haatanna wararkii cayaaraha waxaana la diyaaray nuur xasan nuur bukhaari mahadsaned maxamed horyaalka premier leaga ingiriiska ayaan ku hormari doonaa oo dhowr kulan ay dhaceen shalay galab iyo xalay iyadoo kooxaha waaweyn intooda badani ayan wax guul ah keenin kooxda tottenham shalay galab waxay barbardhac goolo la-aan ah ku kala baxeen watford arsenal ayaa ka badin weyday shevil oo ay iskula ag dhaceen gool iyo gool waxaa sidoo kale barbaro keentay kooxda manchester city oo laba gool iyo laba gool ay isku mid waayeen kooxda crystal palace waxaana goolkii barbaraha daqiiqadii ugu dambeysay kooxda crystal palace ay ku heshay gool uu ciyaaryahan fernandino uu ka dhaliyay kooxdiisa manchester city oo u qoonsaday guushii ay ka keeni lahaayeen kooxda ay la ciyaarayeen palace sidoo kale chelsea ayaa badan weyday markii ay hal iyo eber ku khasaartay kooxda newcastle newcastle goolka guusha waxaa u dhaliyey ciyaaryahan isaaq haydaan ciyaarihii kale ee dhacay sabtidii ee horyaalka ingiriiska waxaa ka mid ahaa andhiraahda kooxaha waaweyn haddii aan fiirino oo maanta ciyaari doona liverpool iyo manchester united ayaa isku arki doona garoonka anfield ee kooxda liverpool waxaana ciyaartani xiisaheedu ay tahay in labadan koox uu xafiiltan weligoodba uu ka dhexeeyey inkastoo liverpool aad mooday inay hadda ka gacan sarreyso manchester united la arki doona natiijada kasoo baxda lester ayaa waxa ay geli kartaa kaalinta labaad haddii ay ka badiso kooxda balney dhinaca kale horeynta liverpool weli koob iyo lixdan dhibic ayay ku hogaaminaysaa manchester city siddeed iyo afartan dhibic ayay leedahay kaalinta labaad ayay ku jirtaa afartan iyo shan dhibcood waxaa leh kooxda lester chelsea waxa ay ku jirtaa kaalinta afraad waxaana ay leedahay sagaal iyo soddon dhibcood dhinaca spain haddii aan fiirino ciyaarihii dhacay kooxda real madrid guul ayay gaartay shalay waxaana ay laba iyo hal uga badisay kooxda sevilla ibar iyo atletic madrid labii eber waxaa ku badisay ibar atletic madrid waa laga badiyey barcelona caawa ayay ciyaari doontaa dhinaca seriada talyaaniga lazio ayaa la qabanlayahay xilli ciyaareedkan shan iyo hal ayayna kaga badisay kooxda samdoria saddex ka mid ah goolasha waxaa u dhaliyay ciyaaryahan jiro imobile oo goolalinta hogaaminaya waxaana uu hadda leeyahay saddex iyo labaatan gool napoli guuldarooyin ayay weli la daala dhacaysaa fiorentina ayaa laba iyo eber kaga badisay xalay torino iyo sasuolo sasuolo ayaa laba iyo hal ku badisay goordhow ciyaar soo geli doonta waxay dhex mari doontaa kooxaha milan iyo udines natiijada kasoo baxda ciyaartaasi iyo kuwa kale ee dhici doonana idaacadaheena xiga ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaa mahadsanid nuur bukhaari haatana dhinacii kaalmaha suugaanta fanaankii axmed cali cigaal
heestaasi codku iyo howl adduun iyo codka axmed cali cigaal waxa ay gebagabo u tahay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca soo saaristan waxaa inoo joogay bashiir abikar cabdulaahi tan iyo kulan dambe dhegaystayaal waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo
ذan cdibnaba cadceedi soo baxde